ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya u garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel ma jiro ga ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
horta taariikh weyn oo la sheega mabliiba aniga reer baadiyaan iskaa baadiyaan ku dhashay aqal soomaali meeshaa isaga soo koray mataqaan cunug baadiyo oo weliba waqtigaasi joogo qeyd yar waa duuma sanadaha ilaa todoba sana dharmaba qaadanaysa qeyd yar iyada qaadanaya koobala'aansa u jooga marka dambe dugsi qur-aanaan galo qur-aankaan dhameeyey dhowr kitaabada meesha ku akhristay tuula aan joogay dugsi hoosaan kasoo dhameeyey hadda horta marka inaa dugsi dhexe ina lagama helo wax oo dugsi hoose ka sarreeya inaa dugsi dhexe xamul soo aada kadib dugsi dhexaan saareen jaamacad master b h d waxaas bulshadii saasa magaaladu ku dhexgalay inta badanna wadankan aniga jooga maga bixin waa laga yaabaa weligay soomaaliya kama maqnaan gudaheeda bil iyo bar ama marka ugu bata ugu bata oo naadir ba ah inaan laba bil ka maqnaado jaamacadihii aad ka baxday iyo kuwaad wax ka dhigtay jaamacadda ummadda soomaaliyeedan ka baxay oo dowladda talyaaniga gacan ku hay jirtaan talyaana wax lagu baran jira horta marka hore dugsi hoose xaggaan kusoo dhameey dugsi dhexa xamar jajab iyo holwadaaga dhiganay dugsi sare waxaa jiri jiray american minute mission oo johar ku yiri college ah oo qofka magaalada isku hay karin oo iska geli jiray oo arrimaha agoonta iyo dowladdu ka bixi jirtay macalimiinta joogtana kulligood hal macalin maayan ama laba maalin inta kale waxay ahaayeen maraykan iyo hindi meeshaadna ku xaraysanta librariya leed waxbaa laga baray dugsi sare marka ka baxa jaamacadda ummadan gale masterka waxaan ka qaatay jaamacada oo california state university oo fresno leedahay p h d na jaamacaddan e asia oo labaatan wadan ay shirka ku tahay oo america xataa kule afar baraajiyo kuleeda jaamacada oo aada loo aqoonsay israail ama barkeen laakiin iyada bayskeeda ugu weyn wuxuu ku yaalaa malaysia waxaan wax ka qorayna waxay ahaayeen marbar topic markaas aad ku qalin jabinaysa ku xiranta buugga aad ka qoraysa jaamacadaha wax ka dhigay jaamacadda ummadda gaahira wax kasoo dhigi jiray maxadkii oo siidam a waqtigii maxamed siyaad oo shaqaalaha dowladda lagu talabari jiray muqdisho university anaa ugu horeeyo wax macalin ka noqdo ilaa kow iyo toban sana hormuud kuliyadeed ka ahay jaamacaddan open university oo iishii ku taal waxbaan ka dhigay kansas university duruusaan ka bixinaya waa babadaya jaamacadda haddaba aan u socdo life science university oo ku taalo oslo oslo universityna maana la shaqeynaya laakiin tan hadda aan u socda safarkaan iyadana muddo toban sana ka badan aan la shaqeynay jaamacado badan oo waa jiraan oo lecturer oo guest lecturer waxaa la yidhaha marti lagaa wacaayo inaad mawduuc gaara aad ka hadashid ama qaar ku dhahay projectigaas noo diyaari ama qaar aadan xiriirkaan lehna magacaaga helaa ku dhahay ardageenna noo samarfais garee jaamacadoo south westland ameri ku taalo jaamacadana weyn oo ottawa oo jaamacada ingiriis ku yaalo ardaytooda lagu soo qoraa jirta oo i yimideen oo buugga aan la diyaariyin hadhowna ama meeshaa tegay ama online a u difaaca hadda adduunyada waa iska fududaatay marka dhowr jaamacadoo si indirectay ardadooda magacayga kusoo direen oo i yimideen waxa africa wax ka qoraya dhaqaalaheeda badan ah waa tahay ustaad aada umahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga aada noo hurtay inaad wareysigan naga ogolaatay waxaan rabnaa inaan wax kaa weydiinood nooga sheekeyso sheekooyinkaa ku saabsan arrimaha wadanka iyo taariikhihii hore ee aada baraha bulshada mararka qaar aada la soo wadaagto dadka kugu xiran horta badana waxaan kusoo qoraa facebooka facebooka laftiisa waxyaabaha technolojiyada kuma fiicnayn nin saaxiibkay oo dhintaa loo naxariistaa maalin ila facebook wax la yidhaha kuu furaa war ii fur sawirkuu shaashadda iga qaadaa weli ii saaran inaanta wax qoro aan geliyo bisanba ka aqaanin dadka waxyaabaa la jarjaraayo waxyaaba la habeynayo sawiradan la cadeynayo dadka xariifka ku emi waayahay bal waxaad marka hore nooga warantaa sheekooyinka aada soo dhigtay waxaa ka mid ah sheeko aan hadda ka hor akhriyo ku saabsaneyd dadka leh meelaha ilkaha lagu bixiyo iyo meelaha ilmaha lagu gudo ee boorarka hortooda soo dhigta kadibna dadkii geli lahaa ayba ka cabsadaan arrintaa bal nooga sheekay waa in ganacsiga sidiisa adaa lagaa rabaa qofka wax kaa iibsanayo inaad ku qalcisid inuu waxaaga iibsado xataa marmar wax uuna qofka u dan lahayn markaas inuu iibsado marka uu yimaado xayeysiinta aad u samayso inay kusoo jiidato inuu waxaaga qaato waxaa layidhaha artificial need waxa layidhaha waa baahi oo artificial marmarka qaar dadka loo sameeya wax uona real u baahnayn aada u muujinaya inuu u baahan yahay saasuuna ku qaadana soomaalida aada u liidanaa dhinaca oo ii dhahda waxaa u malaysaa in waxa ii dhahda laga badaya waxay waxaa qof gadataa la waaya wax loo naanaadinaya inay iska ilaahiin marka sawirada meelaha qaar ay ku dhijiyaan markaa fiirsan sida kaa dantiista oon ka hadlaya qofkii oo bir weyn eligta looga siibayo ishiisa ilin kasoo dhacaysa qofku markuu galaba isoo goos xanuunaya qofku naxtinuu bilaabaa mama soo galaayo iyo ilmo la gudaayo garbaha laga haayo dhiigka socdo cunuga shooga ku qaada marka waxaa ay ku dhijiyaan sawir eligta oo tartiib looga siibaya qofkii oo laga bixiyo oo qoslaayo waxyaabasaas marka arintaa maxaad adiga ka damacsaneed markii aad soo dhigaysay baraha bulshada advertisement baraha bulshada waxyaabaha adhiga saddex u badan yihiin mid waa taariikho soomaaliyeed oo la hilmaamay ama dad badan ina aqoon mid waa maqaalaadkaas xaaladda markaas jirto aan tala inaa uga dhiibto ama aan ku saxo ay tahay ama haddii ani laftida fikirkii uu khaldaya in lay saxo midna waa midaan oo nasasada jimcadaan u bixiyey oo dadka qaar iska qosol caadiga umaleeyaan laakiin waxaa uu talagalay haddii aad maqaal dheer ka dhigtid halka xababa maqaalaad ka dhigi kartaa dadku way ku caajisayaan qaaraan dhaqan ku saabsan haddii dhaqan keliya aad uga hadasho beej uu noqdo dadku ma akrinayaan marka asigoo kooban oo qofku uu akrinayo wax uu ku qoslo laakiin hoos inuu ka faa'iido aqoon iyo xikmad in laga hela ugu talagalay laysaga qoslo keliya ma ahan waayahay tan haddaan u laabano dadka xayeysiinta soo dhigta ee ilmaha weynaya iyo dadka waaweynaya ilkaha laga bixinayo maxay kuula muuqataa adiga general haddii aad qoraalkaas hadda dib a u xasuustay lafteeda si fiican u akhrisay waxaa ku jirto waxaa ka hadla xalwada la iibsadoo kale psychological qofka maskaxdiisu waxaan ma rabiya amase ma rabi horta inaad ka fikirtid hadduuna rabin ilaa adaa raba waxaaga in lagaa gatee si aad ugu qanci lahayd inuu kaa gato marka fikir hore oo qofku qabaa jiro intuuna kuu imaan inaad taqaanid idan waxaa dhaha xalwa oo dukaan laba dukaan xalwa isku dhegan waxaa laga yaabaa hal warshadii kasoo wada qaateen ama hal meel xalwada midna waxaa ku qoraa xalwa gadarshi midna xalwa guraceelaa ku qoray automatical dadku waxay aadayaan xalwa gadarshi isku meelaa laga soo qaado isku dhadhan waay waxaa laga yaabaa haddaad u dhadhasiiso inuu kuraa tanaa fiican ma gadarsha hal meelaa lagu sameeyey marka taas waxaa keenay fikir qofku intuuna dukaankaaga soo gelin ka hor ou qabay oo lahay gandarshaa xalwo ku caan ah ah ku fiican gurceel xalwo lagama suubiyo marka inaad israacisid magaca iyo badeecada aad gadaysid waa in magac soo jiito oo yimaado boorka aad ku dhejinaysid magaca aad xayeysiinta ugu samaynaysid xataa qofka wax iibinaya nooca uu yahay inuu dhaha qof atractive arta jabaanka anoo kale marka hoteelada ay ka shaqeeyaan wax ka gadayaan maantoo dhan waa kuu qosla qoslaan hayn waa in waxaasoo dhan baa naga maqan anag waayahay tan ku saabsan nasashada jimcaha bal iyadana wax inooga taataabo nasashada horta si oo qorshaysan kuma bilaabin hal habeenaa waxyaabaa qoraal yar aan sameeyey dad badanoo kasoo jawaaba arkay nasashada jimcada iska iri hadda waxay mareen tii boqol iyo labaad tixanaad ka dhigtay tixanaa uga dhiga marka dadkii dad badanaa ku taxmay marka iyada lafteeda waa dhaqan dhinac uga hadlaa dhinac siyaasaday ka tahay dhinac wax lagu qoslo qofka soo jiidanayo dhibaatada iga haysta waxay tahay hadaba qiyaasi kartaa boqol iyo labo oo kiiba lix xaba ay ku qoran tahay adiga laftaada kaa dhamaane buu ka soo akhri waxyaaba hore aad xasuusatay wax kusoo baray mana in dadka facebook ta emailkayga siiye war waxaa dhamaanayaane mualifay aniga adinku iisoo dira dhowr qofaa waxoogaa iisoo dirtay qaar haddana midaad hore u qortay kuma celin kartid hadday bataan lafteeda waxaa laga yaaba an lafteeda inaan ta helmaamo kuwa ugu horrey mid ah inaad dib usoo qaata anoo ogeyn laakiin hadda weli ma dhacin inaad baraha bulshada oo facebook ugu horeeya wax ku qorto maxaa markii hore adiga ku suurageliyey waa kuusho ninkaa saaxiibka iri facebooka saa facebook aan isaga akhristo xataa si wax lagu qoro ma aqaan markaan dhowr jeer akhristay oo dadka waxay qoray arkay ee igu khasabta anna haddaan firaaga helo alla nafteeda howlo badan leh inaan wax soo qoro kuwaan kale khasab maa laakin waxaa igu daran kan jimcaha marka dad badanaa ku sugayo mar waxaan arkaa iyadoo saacadba habeenka jimcaha la gaaray an waxba ii diyaarsanayn markaas inaan wax fikiro ama bugaag inaan kasoo aruuriyo guriga iitaan wax isku dardaro laakiin badanaa waa ka fikira hal ama laba saddex afaraan sii diyaarsadaa inta aan la gaarinba khamiista waayahay marka dadka kugu xiran oo kale maxay u badan yihiin ma dhalinyaro ma dad waaweyn wala hadda horta facebooka dhibaatada jirtaa waxay tahay qofna da-diisa runta inuu ku qorina laga yaaba ama sawir kale oo soo saarto ama calaamad oo soo saarto badanaa lama ogaan karo laakiin waxaa qiyaasaa dad dhalinyaraa inay u badan yihiin kuwa taariikhda xiiseeya u badan dad waayeela dhalinyar badan way ku jirta oo dhes taariikhda waddankeena oo ka dhacda oo ilaa heerkan jirtay oo naloo sheegina maxay ahayd haddana badanaa dadku haddaa wax qorta waa taqaanaa kritika badan reference aa isaga sameeya ka fiiri buugga hebel oo qoray hebel bargaraafkaas noocaasi beejkaasi uga qoran tahay waa inaad tiraa shaqo badanaad sayna u naqan marka wiilasheeda iga caawiyo marmaro ilaa hadda gurigaaba library iska bugaag badan taala oo ilaa war buuggaa soo qaad kaa soo qaad kaa hadda intaas ka akhri samary iga sameeya mawduucaas raadi marka mawduucaas ay raadaan soo aruuriyaan anaa soo qaado waa qaabkaana u yaraya haddana wax ma badin kartid history badana ama mar aada iska soo kooban qayb ka tagaa jirto wax qofka hadduu beej ka bato maba akrinaya soomaalida historigina ilaa afar beej oo ahay qofka taarikh masalan waxaa ka hadlaysa taarikh marka ka dhacdoo kale wax kugu khasab marka inaad hal beej saa uga dhigto macluumaad badan inaad ka tagto oo qofka oon weligiis maqlin inaad adiga ka tagto kadaa afar ka dhigto maba akrinaya waxaad samayn lahayd maalinba xoogaa inta usoo qaado inaad geliso mawduuc xariiraya kugu naqanaya markaa dadku xataa xiriir ma jeclo haddii aad afar mawduuc oo xiriir aad ka dhigto midaan kii koowaad iyo kii labaad akrinaya kii saddexaad la kulmaayo ku jahwareerwaayahay waxaan rabnaa inaad wax nooga sheegto sheekooyinka taariikhaha ah ee aada qorto iyo meelaha aad ka qorto wadankao dhan baan ka qoraa maaha waqooyi somaliland yaan ka qoray puntland yaan ka qoray magaalooyin taariikhoyin dhacay badanaa taariikhda isticmaalka lagula dagaalamay waxyaabaa kooban oo siyaasadda qoray weligii hal shay ayaan iska ilaaliya magac shaksi wax kama sheego ama siyaasi ha noqdo dowlad ku jiro ama xildhibaan ha noqdo ama nabadoon hebeln magac qabiilna sooma qaato hadduu history ku jiray waxaa leeyahay reer hebel ninka sida uu qoray hebel oo beedkaas ku taalo laakiin waxyaabaha hadda dhacayo markaan ka hadlaayo qof shaksiya macaayo waxma kritikaalayo magaciisana ma sheego laakiin waxaan ka hadlaa nidaamka nidaamkuna wax aniga asigaba naga dhexay iyo adiga qof xaq u leh gooniya ma jirto waayahay marka taariikhihii aada qortay haddii aad wax inooga taataabato kuwii ugu xiisaha badnaa ee aad is leedahay dad badan baa kasoo fal celiyey maxaa ka mid ahaa waxaa kamid ah dawaabadihii waqooyiga kasoo bilaabay ilaa sheekh bashiir taariikhdiisa wax badan oo laga aqaanaa qoray waa hagaag dhegaystayaal brofesor yaxye aad buu u mahadsan yahay qaybta kale ee waraysigan waxa aad ku maqli doontaan barnaamijka iyaga kan xiga ee axadda soo socota haddii rabi idmo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini-aadamnimada